magaalada jowhar ayaa si xoogan ugu socda diyaargarowga munaasabadda ka juun oo ah maalinta qaran ee xuska xorriyadda gobolada waqooyi ee soomaaliya ay ka heleen gumaystihii ingiriiska sanadkii diyaargarowgani oo ah hormuud u yihiin qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada haweenka maamulka deegaanka iyo fanaaniinta ayaa ka turjumaya sida shacabka reer jowhar ay u go-an tahay inay si heer sare ah loo xuso maalinta taariikhiga ah qaar ka mid ah dadweynaha magaalada ayaa ka warbixiyay sida ay ugu diyaargaroobayaan waxay qaataan kaalin sugaaneed abaabul bulsho iyo wacyigelin dhalinyaro kale iyagana waxay sameeyaan bandhigyo tartamo aqooneed maansooyin iyo ciyaaro iyo hiddi iyo dhaqana dalka soomaaliya oo u leh hiddi iyo dhaqan soo jireena haweenku waxay ka qaybqaataan diyaarinta munaasabadaha sidoo kaleet cunto dhaqameed iyo suugaanta xuska ay leedahay si loo muujiyo midnimo sidoo kaleet xuriyad iyo xusuusta maalintii caalamka soomaaliya ugu horeeyay ee la taagay dhalinyarada iyo ururada bulshada ayaa qabanqaabayo ololo nadaafin sidoo kaleet iyo qurxinta goobaha dadweynaha ee u badan tahay u badan yihiin yani dadweynaha bulshada u badan tahay goobahaas waxay hormuud u yihiin abaabulka munaasabadaha waxayna dhiirigeliyaan ka qaybgalka bulshada dadku waxay faafiyaan sawiro suugaano sidoo kale fariimo qarannimo ku dhisan oo xambaarsan dareenkeeda iyo qiimaha uu leeyahay qarannimada in si walaalnimo leh loo xuso loo waacygeliyo bulshada lana xuso halgamayaashii hore ee dalka usoo halgamayay dhiigoodii usoo dhammaaday waxaan u baaqayaa inay tahay maalin aada iyo aada u weyn sidoo kaleento waxaan kula talin lahaa dhalinyarada soomaaliyeed iyo hooyooyinka iyo aabooyinka soomaaliyeed inay guryaha kasoo baxaan ee calankoodu babiyaan ee u dabaaldegaan maalin maalin weyn waa maadaama wax calankan usoo halgamayn dad badan dartiina khabri ay ugu jiraan waxaan kula talin lahaa sanad walba in marba marka sanadba sanad kasii dambeysay inuu sii balaarto xoojinta qarannimada iyo dad jacaylka dalkeena
teeda kaleenta waalidiinteedana waa iga ogbo xiligaas iyagaa jiri inay tahay maalin maasha allah haweenka waa waa doorka keliya ay ku dhaqan tahay magaalada haweenka waa mxu ahay lafdhabarta bulshada haddii la dhaho dhanka maxay ahayd lix iyo labaatanka doorka ay ka qaateen waxawaaye inay wacyigelin sameeyaan inay bulshada isku keenaan kadibna xalfadaas habeenkaas sida loo qabto waxaa qeyb ka ah oo diyaargarowgani ka qaadanaya abwaan daahir qaran oo haatan ku sugan magaalada jowhar islamarkaana wado diyaargarowga bandhig sugaaneed oo ku xusayo qiimaha maalinta juun
waxaad dareemaysaa xilligaas iyo xilligan inta ka dhexaysa intaba suugaanta way shaqaynaysaa sida aad hadda dareemayso habeenka calanka la taagay heesihii iyo gabayadii lagu soo qaatay oo aan ka soo qaadan karo hadda mataqaana gabagii suldaantima cadda allaha u naxariista sanadii allaha ka waraabiyo ee ahaa mataqaanaay sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegne ka nasiib kana saar oo runtii arrintaasi ay wax weyn koobayso oo haddii ilaha yidhahdo hadda buug eragaa haddii laga qoro ka nasiib kana saar waxawaaye isaga ayaa wuxuu qaadanayaa cutubyo dhan ayaan isleeyahay marka suugaantu waa wadani waaye haddii wadani laga dhigo oo mataqaanaayey laga daayo xumaanta ama maalmaha munaasabadda ay leedahay iyo taariikhdooda lagu taxraaco waa wax weyn ayay ka qaadan kartaa arrimaha bulshada iyo mataqaanaay xorriyaddaba waan gartay ma u baahan tahay in xuska maalmaha qaranka lagu xoojiyo bandhigyo suugaaneed
wallaahi sideedaba waxaan kuu sheegayaa haddii bandhigba yimaado waxaa qasab ah baasada suuga kama maaranto bandhiguna kama maarmo in ummad ummadda wacyigelisa oo suugaan ku wacyigelisa oo mataqaanaayey taariikh ku wacyigelisa oo ku wacyigelisa mataqaanaa xoogaalnimo in la helaahay waa muhiim taasi sidaa aad ogsoon tahay qudbood diyaargarowgaani ayaa muujinaya in shacabka jowhar ay si weyn u qadarinayaan maalmaha xorriyadda iyagoo isku duuban ugana faa'iideysanaya fursadda si kor loogu qaado wacyiga wadaniyadeed iyo dareenka qarannimo ee jiilka cusub